wacan dhegaystayaal qodobada aad maqli doontaan waxaa ka mid ah guddoomiyaha aqalka sare oo dib ugu yeeray xildhibaan aan iraahda senatarada si ay uga qayb galaan kalfadhiyo soconaya saddex cisho mombaaso waxaa lagu soo warramayaa in dab xooggan oo ka kacay xaafad ku taalla deegaanka joombu uu burburiyey guryaha afar qoys oo soomaali ah soomaaliya waxaad maqli doontaan maxkamadda ciidamada qalabka sida oo xukun shan iyo toban sano ah ku riday askari lagu helay dembi ah in uu mid kala dilay caalamkana waxaad maqli doontaan ciidamada dalka burkina faaso oo lagu soo warramayaa inay gacanta ku dhigeen madaxweynihii dalkaasi intaasi waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu doorka roon waa duhurnimo isniin ah taariikhduna ay tahay afar iyo labaatanka bisha koowaad ee janaayo sannadka labada kun labaiyo labaatanka star f m codka gobolka waqooyi bari aad naga dhegaysanaysaan anigu amuuliid maxamed shuure ayaa warka idiin soo saaray sidoo kalena idinla socodsiinaya yuusuf bakat ayaa noo farsameynaya waan idinkaga mahadcelinaya inaad dasheen wakhti aad nagu dhegaysataan kusoo dhowaada qodobadaasi oo faah-faahsan iyo kuwo kale guddoomiyaha aqalka sare ee dalka ken lusaka ayaa u yeeray senatarada si ay uga qayb galaan kalfadhiyo gaar ah oo socon doona muddo saddex cisho ah tani ayaa timid kadib codsi ka yimid hogaamiyaha aqlabiyadda senetka samuel fokisu kulamada ayaa qabsoomi doona oo gelinka hore iyo gelinka dambe ee shan iyo labaatanka ilaa iyo toddoba iyo labaatanka bishan koowaad xubnaha aqalka sare ayaa ka doodi doono hindisi sharciyeedka isbedelada lagu sameeyey xeerarka siyaasadeed ee waddanka sidoo kale waxay eegi doonaan hindise sharciyeedka hiddaha iyo madxafyada isbeddel lagu sameeyey xeerarka ismaamulada xiriirka labada heer ee dowladda oo wax laga beddelay kormeeridda iyo alxisaabtanka dowladdegaanada iyo xerar kale ken lusaka ayaa sheegay in kalfadhiyadan kadib howlaha aqalka sare la hakin doono ilaa iyo siddeedda bisha labaad ee sannadkan iminkana dhankaasi iyo mandheera shacabka ku nool qaar ka mid ah xaafadaha degmada raamu ee waqooyiga dowladdegaanka mandheera ayaa cabasho ka muujinaya biyola-aan iyo koronto la-aan ay wajahayaan siduu ku soo warramayo wariyahayaga maxamuud maxamed sheekh lafagari
shacabka ku nool magaalada raamo ee ismaamulka mandheera ayaa ka cabanaya biyola-aan iyo weliba koronto la-aan ka jirta xaafadaha qaar waxayna dowladda ismaamulka mandheera ka codsadeen in xaafadaha biyola-aanta iyo weliba koronto la-aanta ay ka jirto baahidooda ay wax ka qabtaan waa kuwan qaar ka mid a bulshadaasi oo warbaahinta istaal la hadlay aniga buuladoodaayaan degannahay soddon sanaan hadda fadhinaa biyo korna waa nagala qaasiye hoosna waa oonaan u baadnay dhegta uun biyaha dadka hebel biyaha iska cabbaan dhegta maqlaynaa biyaa noogu daran intaanna waa deganna saddex imbiyaa meeshaan gashi saddex daba waa doorannay haddaanna waxaanba ku tashannay inaan xabad kuraaho tahay inaanaanba qabsiinin marka oonaan ugu baadnay ilmaha korontadaka qaar ma haysto meesha waa ku dhibaataysan horta biyaa noogu xoog badan oonaan ugu baadnay soddon sano ninkii badna farishe cabbaa dadna oon u bahay waa isku dhib qabnaa biyaan qabnaana hadda dhulka la geli marka waa dhirgintaana la dhahay soddonka sanoon degan aas aaska buuludooda ayaan heen dadka gadaal ka soo degayaa biyo cabbaa soddonka ruux dadka deganaayin oonaan ugu baadnay haddaa wax noola taaranaa biyaha noola soo suro asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ana cali gaabaa lidhaa reer raamo waa nahay waxaan degannahay buuldooday aan degannahay buuldooday jid ma lah biyo ma lah wax wadooda ma lah walaah berkada oo saddex farish la geli intii dadkii haddana soomaaligunu dhaheen buuldooday biyaa la geli magaalada dhammaan waa ooman tahay laakiin dooday waa sii darantahay oo dameera dhaqaarkood dhaansanay dad dameero dhaansana oo wiwi aadaa jir aniga waxaan dhihi lahay dowladda dadka ha soo fiirisa meeshii dhib lagu qabo iyo meesha kale ha soo aragta waxaan joogaa buulada la dhaha buula tawakal tawakal gaar ahaan raamow ay ka xisaabsan tahay biyo waxa la dhaha ma qabno biyo woota aan rabnaa tafadal inala siiyo biyo calaa xaafad xaafad kasta in la soo geliyaan rabnaa firish bismillaahi raxmaan raxiim faadima xasan daahiraa layidhahaa doodaayaan degannahay korontadii biyaha la geli xig yar ay ka gashay annagoo dhammaalo ma qabno wixii noola qaban kara wax nooga daran biyahaasi korontada ma laha ilmaha isguul noogu jiroo ka nooga akhrisan lahay laydka dhileedaan lacag ku bixinaa bil kasta waxaan rabnaa inay noola geliyo biyogelin xaafadda nus yar ay ka haysataa korontada qayb baddeed waa ooman tahay biyo ma haysata korontona ma haysata afkeedana waxaa la leeyahay dooday biyo iyo koronto mid walba ay haysataa dad yar in laisku qadiyana ma fiicno xaafadda nuski yaroo korontadii biyaha hela inayna lagu dara ma rabno annaga koronto iyo biyo midna ma haysan inayna caawiyo korontadii biyaha aan hellaan rabno dhibkaa ina laga hadlo saanu sugayni korontada waxaaba nagu soo gala kaambaynka kale cabashada bulshada raamo ee ismaamulka mandheera ka soo yeertay ayaa sidaan oo kale dhowr jeer oo hore warbaahinta staa ay ula wadaageen ilaa iyo haddana ma jirto sida ay sheegeen wax cabashadooda kasoo jawaabay balse waxa ay rajo ka qabaan in mar uun dowladda ismaamulka mandheera ay cabashadooda kasoo jawaabi doonto maxamuud maxamed sheekh maxamuud lafageri warbaahinta staa mandheera sanid lafageri waaxda saadaasha hawada ee dalka ayaa uga digtay kenyaanka inay ka feejignaadaan roobab mahigaan ah oo la filaya inay toddobaadkan gudihiisa ka da-aan qaybo ka mid ah waddanka warbixin ay soo saartay agaasimaha waaxda saadaasha hawada ee kenya stella aura ayaa tilmaamaysa in roobabka ay wataan duufaano gu'doomin samayn karo warbixinta waaxda waxaa sidoo kale qayb ka ah in roobab culus oo heerarkoodu lagu qiyaas in ka badan konton milimitir la saadaaliyey inay ka da-aan gobollo ay ka mid tahay caasimadda dalka ee nairobi stella aura agaasimaha waaxda saadaasha hawada ee waddanka ayaa dhanka kale tilmaantay in ismaamullada la filayo inay roobab xoogan ka da-aan ay kala yihiin marsaabit wajeer gaarisa turkana galbeedka pokot samburu siolo elgeyo marakwet laikipia meru nyandarua nairobi nyeri kirinyaga embu nakuru iyo kericho iminkana dhankaas iyo dhadhaab dowladda dhexe ayaa shaaca ka qaaday inay fulin doonto howlgallo amniya oo lagula dagaalamaya burcad deegaanka dhadhaab ee ismaamulka gaarisa ka geysata falal amni darro maxamed baaruud xuseen ayaa faahfaahinaya waxaa socda baacsiga burcad dhowaan dilal iyo dhac ka geystay qaybo kamida deegaanka dhadhaab ku-xigeenka guddoomiyaha amniga dhadhaab kulow xaaji ibraahin ayaa sheegay in dowladda ay ka go-on tahay sifaynta burcadda jidka dhibaatooyinka ka geysta
marka dowladdadan ka mid ahay oo aan chairman security ahay ciidan badan baa soo socdaa idinkan iska degtoonaada dhalinyaradii oo shifta ahayd oo miskuwan kala dadkii lala arko lala soo xariiraa mis lala arko adigana waa ku dhammaatay ogow wax kale aan dhihi kara ma laha because go'aanaa la gaaray unit dhammaalaba oo askar oo oo specialka ah ayaana loo keenay wax kale iska dhaafay soomaaliya naftirkooda ciidan ay soo dirtay sifa aan arrintan ku baabinno because waad ka warqabtaan waad ka warqabtaan yacni in gaariyaashii tagsiyaal la boobaayo dad la biliqaysanayo saan la yeelaayo waana wiilisheenna kulli oon wada ognahay soo marka waa inay ogaadaan wiilishana dad oo la mid ah hadday meesha ku jiraan mis wax saaxiibayaashood ah waa inaad u sheegtaan wakhtigiin woo dhammaada ogaada dheha because dowladda hadda helikobta iyo ciidanka hoos a kori hoos a lala dagaali doonaa taas waa go'aan la soo gaaray waa dhinac amniga
dhankiisa xildhibaanka dhadhaab maxamed daahiya ducaal ayaa wacad ku maray inay gacan bira ku qaban doonaan dadka dhibaatada geysta wuxuuna ku baaqay in laga fogaado in garab la siiyo burcadan iyo in la siyaasadeeyo howlgallada dowladda ay ku baacsanayso dembiilayaasha dhibaatada geystay sida uu hadalka u dhigay deegaanka dhadhaab amnigiisa u ficnaa laakiin dhibaataa ka dhacda waddadan dabadheer waxay ku imaateena kontraband dowladda kenyana waan kari weyn inay xaduudda ee furto kontrabaandka marka waxay noqotay rag fara badan inuu meeshaa galo oo qoryo qaataan oo lacago badan gaariyo ka qaataan waxaan ogahay gawaarida qaada waddadan weyn oo ilaa iyo limoy in inta waddada loo istaago la dhihi kaana lacag haddaad haynina dirso embesa ku soo dir geesinimada intaa leeg ninka suubinahay nin embesa loogu dira lacag oo duurkaa jooga soo ma jiraan dad magaalo jooga u soo bixinaan lacagta soo ma jira adinka adin weydin may dhici kartaa qofka asaga inuusan jirin qof magaalo u joogo asaga hadduu duurka joogo oo lacag loo diro waan ogahay ma hal maalin ah hal maalin ah shan gaari oy qabteen waddada inay tukulan agteeda waxay ka qaateen saddex boqoloo mpesa waad garanaysaa mobile mobile saddex boqolku hadday gasho wax kaloo soo geli ma jiro soo mogadin lacagta ayadana telefoonka lagu dira meeshaa lagu hayay selayar marka lacagta lacagta waan dabagalna waan ogaanay nambar kale loo sii diray macnaha dadka ayaga oo waddada ku jiraan waxay la shaqeeyaan dad magaalo joogaan maanta waxba idinka maqan run baa idin sheegi annaga nabad baa waddanka nugu dari karaa nabadgelyanaan hadday dhacdo qoysna waxba kumata nin wadda taagan adin sheegi nin wadda taagan adigana wuu ku dili walaalkaa wuu dili nin kale wuu dili nin kasta wuu dili marka waxaan leenahay niman yahow dadkiino reerdhadhaabo dilba aniga waxaan leenahay nabadgelyada gacantaan ku soo celina raggaas waan raadsanayna runtii waxay naga go'an tahay dowladda kenya anigoo mas-uulkiina ah ragga inay ama la soo dilo ama la soo qabto hadday is soo dhiibi karaan waan qaabilaynaa waxaan markaa doonaynaa arrintaa inaan la qabiilin qoysna laga dhigin maxamed baaruud xuseen warbaahinta star dhadhaab maxamed baaruud waa uu mahadsan yahay weli waxaad degeysanaysaan warka duhurnimo ee idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari qaybta wararka kenya ayaana ku guda jirnaa wararka naga soo gaaraya deegaanka jomvu ee ismaamulka mombaasa ee gobolka xeebta ayaa sheegaya in dab xoogan oo ka kacay xaafad halkaasi ku taalla uu burburiyey guryaha afar qoys oo soomaali ah wakiil wareedka warbaahinta star ee gobolka xeebta maxamed cabdi bootaan oo gaaray goobta ay dhacdadan saamaysay ayaa qodob wareedkan noo soo diray dabkani oo ahaa dab aada u xoogan xawlina ku socday ayaa waxa uu muddo kooban dhuxul iyo dambaas u bedelay guryahani oo ku yaala deegaan xildhibaaneedka joonfu ee duleedka koonfureed ee magaaladani mombaasa
lix saac oo maalnimo ayaa idinku bilowday dabka dhinacaanu ka soo qabtay marka dambe waxaan rabnay kugta guriga meel walba ku qabsa aragna guriga naftaanu baan la baxno afar qoysaan nahay marka bas mid waxaan ka codsayn inay dadka oo kaalmeeyaan
wixii noo hiray malaxa godari wixii kitaanbiliishada iyo alaabadii ilmaha ilmaha ma ogi waxa noo bax malaha afar qoys oo soomaaliya kana mid a qoysas danyaro oo halkani ku nool ayaa waxa ay halkani ay ku waayeen gebi ahaanba agabkii hantidii guryaha u taalay iyagoo markii roba ahaa dad danyaraa magacayga waxaa la dhahaa shiindhe xuseen dabka annaga asagoo guriga dabka qabsadaan aragnay ilmihii aan kala cararnay cunugaa nooga dhex jiray kii aan kala soo baxnay marka gurigani markaas waaba isla wareegtay dabka sitay marka meel walba waa gaaray waana wax kale waa ka qaban waynay biyaan ku shubnay wax walbaan la xarbinay waqti dambaas dabdamiska noo imaaday ilaa iyo shan saac iyo baras dabka bilowday ilaa kaa iyo sagaal saac dabka waa la daminay
waxaan ku magac dheere maxamuud cusmaan liibaan dhacdadana shalay igu dhacday ilaahay baa qoray gurigaan aan lahay ilmihii bes a ilaahay iga badbaadiyey alxamdulilahi rabbi alcaalamiin inagana ma joogin nairobi aan ku maqnaay qof darewal aan ahay iska tabar yaraan ahay afar qoos aa dhanansaa ku gubatay oo waxba laga badbaadin nafteeda bes laga badbaashay waxaan rabaa in lii gara qabto soomaalida oo horey uguma mahday laba qaawan isma qaado dadkani ayaa waxa ay ku kala biireen qoysaska dariskooda oo iyaguba ahaa dad danyara islamarkaana nolosha la ciirciirayay marka dadkiina hadda annagaa guryahayn aan ku hayna annagana tabarta aan faamiligaas weyn aan ku hayni karno ma jirto dadkan dhar ma haystaan wax lagu saaxdo lama haysto cunto lama haysto marka dhibka waa badan yahay marka annaga intayna haysa marka insha allah waxaan aan ka codsanayna walaalahayn meel ay joogaanba inay musaacada ayna siiyaan insha allah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacii waxaa la yidhaahdaa sheekh huud xasan cumar marka carruurtii iyo reerkii waxay haystaan ma jirto ciddii oo dhan hadda waxaa casime waxaa gargaarahayaa jiiraanka dadka jiiraankuba hadda la joogaan marka wax muslimiin ama kenyaan ah oo maarata dadkan ka soo kaalmayn karaan ha soo kaalmeeyaan insha allah waxaan ugu tagnay meelo jiraan ee xaafadda jiraanka ay joogaan oo lagu hoosgaraynaya baan soo aragnay dadka jiraanka baa saacideeyeen meelay ku saxdaan ma qabaan guryihii waa ka gubteen marka waxaan ka codsanayaa communitiga inay soo baxaan dadkan garab la siiyo masacado deg dega u baahan yihiin in la caawiyo dowladd waxaan ka codsanaynaa dowladda county dowladdii sare national government iyo mashriika wax maaragta waxay maaragta hay-adaha oo inta joogo waxaan ka codsanaynaa dadkan si gargaar si deg deg haraka in la soo gaaro muse xasan cumar mursal oo ka mid ah odayaasha soomaalida ee deegaankan islamarkaana dadkani guryahoodu dabkana burburiyey gurigiisa ay qaar ka mid ah ay habeennimadii xalay ahayd ay u hoydeen ayaa waxa uu ka codsaday muslimiinta guud ahaan iyo gaar ahaan soomaalida in ay usoo gurmadaan qoysaskani oo uu sheegay inaysan haysan wax cagaba waxaana lagala xiriiri karaa telefoonka lambarkiisu yahay eber toddobo labaatan iyo labo soddon iyo kow labaatan toddobaatan iyo saddex maxamed cabdi bootaan warbaahinta star xaafadda jomvu magaalada mombaasa mahadsanid bootaan waxaa xaafadda isliya ee deegaanka kamukunji ee magaalada tani nairobi ka jirto xarun uu sameeyey guddiga doorashooyinka i b c oo dadka ay iska diiwaangelin karaan iyagoo marka la gaaro bisha sideedaad ka soo codaynaya deegaanadooda wakiil wareedka warbaahinta star ee nairobi yuusuf gaas ayaa faahfaahinaya iyada oo guud ahaan dalka ay si habsamil uga socoto diiwaangelinta codbixiyaasha doonaya inay ka qayb qaataan doorashada lagu wado in ay dalka ka qabsoonto bisha sideedaad ee sanadkani ayaa xarun weyn oo laga hirgeliyey jidka kooiyo tobnaad ee xaafadda isli ee deegaanka kaamukunji ee magaalada nairobi waxay dad fara badani u suuragelisay in ay qaataan kaarka iyagoo oo aan gelin safarro dheerdheer oo ay ku aadi lahaayeen deegaanada ay doonayaan inay codkooda ka dhiibtaan marka la gaadho xilliga codbixinta dadka aan qaadanin kaarka codaynta ayay ugu baaqeen in ay ku baraarugaan arrintan islamarkaasina ay u soo baxaan inay qaataan kaarka sidii hore maahan zaxmadu saasa ma jirto waa wax ay fudud oo hadda weli ma goosan laakiin laynka ku jira wax maanta hadda intaan goostan waa rajinaya waxaan dhihi lahaa walaahi codkiina wax kasta codkiina muhiima doorashada la qaadanayo ama doorashada la samaynayo qasab waa intaad boqolkiiba boqol qaadatiin kubada kuwa la'aan hadda cod ba bilihidbu ninna cod lahayn baa tahay marka beriis waa badelkaa uga leedayd codka intaa qaadatidaa dhaanto oo codkaaga qofkaaga ku dooran kartid ha noqdo soomaaliya ha noqdo qof kale qofka waliba ha noqdo doorashada codkaaga adaa awood u leh markaas ama xoog u leh oo waxaa ratid maanta powerkaada haysatid markaa kuwa goostid haddaba goosanna dee waa wareer wixii qof kasta lagu keenaya qof kasta la doorto hadda adaa doorta lagu leeyahay ilaa maadaama adigii kuuradii aad haysan kuwada muhiim weeye muhiim weeye boqolkiiba boqol dhinacayna soomaalida haddana boqolkiiba boqol wuxuu noo caawinayaa boqolaal shay noo caawinaya dowladu inta ku jirna noo caawinaya wuu noo caawinaya inta wadani nahay wadani sax nahay laakiin hadda daa ka cabsan waa wareer aniga walaahi horta wajeer baa u socday hadda waxaa intaa ka goosan wajeer baa laakiin u codeyn lahaa insha allah wajeer baan ku socdaa walaahi qiimo uu leeyahay awoodda maanta anaga kasoo koob awoodda ilaahay awoodda ninka maanta ku dooran kartid waa kuurada haddaa kuura haysan dee maxaa dooran wax dooranaysa maana waxaan dhihi lahaa boqolkiiba boqol hala qaato hala qaato hala qaato magacaygana ku bilaabaya caashaa laydhahaa oo hadda la imaanay hadda markii waa noola gooyay maasha allah si fiican u socdaa sidaan arkahay kuuraha waxaan ku dhiirigelinaya inay soo baxaan oo weli hadda waxaa noogu fudud dadka meelaha nool istan dhanba inta meeshan looga jarahaayo inkastoo bedelaada nala dhahay xagga nool istanka inay aadiin weyn dalgan bedelaa adigoo inta nairobi joogto ayaa kabtanka goosan karta adigoo ka imaata wajeer ama gaaris ama meel walbaba maasha allah waxaan ku dhiirigelinayaa inay goostaan dadkana isu soo baxaan dumarka wallaahi waxaan dhihi lahay ha goostaan ha goostaan hataa dadka badanaa reebajeer oo hadda nairobi joogaan waxaan dhihi lahay ha ka goostaan nairobi ayagu joogaan mid dadka cusub taarikh sabintiin ayay bilaabatay tuesday maaragtaa kuradaan jaritaankeeda sidaad u og tahay kuraada niyuuga ah ee qofka cusub oon hadda ka hore kuraa ka qayb qaadanin waxay dowladda ama i b c ay maarata ansixiyeen in ay ka goosan karaan huduma senta kasta ukoo ka dhiganaya kuradaas meesha ay rabaan inay ka codeeyaan shi sideedaad insha allah alxamdulilah maalintii uu bilowday exercisekaas ama howshaas ay bilaabatay hadda dhexdooda waxaa waaya kuraada dadkaas tii hore inay ku dhaamaan baad malaysaa si fiican baa loogu soo qaybgalahayaa marka waxaan rajaynaynaa insha allahu inay maaragtay si wanaagsan ay ku dhammaan doonto ummadda saa'id bay ugu qayb qaadanahayaan waxaana ku dhiirigelinayaa in ay tahay jidka kiliixo u binaan in ay maaragtay kuradaas hadda ay goostaan ninka ay rabaan ay u maleeyaan ayka inaas hogaamin kara amaad wax taaran kara noloshooda ayaas wax ka bedeli kara inay ugu codayn karaan kurada haq baad u leedahay inaad goosata ninkaad u malaysa adiga inaad anfacayo waddanka ama gobolka adiga aad degan tahay saad ugu doorato waayo waxaa la dhahay madaxda xun waxaa doorta ninka aan kuraada codsi maarata codka la ridinayo amaba goosashadeeda aan ka qaybgelin marka walaaleel waxaa waaye waxaan leeyahay ummadda dhammaan inay kuraada goostaan sida ay maarata ugu qayb galaan ayna codkooda u dhiibtaan isku soo wada duubo guud ahaan dalka qaybihiisa kala duwan ayaa laga dareemayaa codbixiyaasha isu diiwaangelinaya in ay ka qayb noqdaan doorashada iyada oo ololaha doorashadan laga dareemaya guud ahaan ismaamulada kala duwan ee dalka yuusuf gaas star f m nairobi mahsanid yuusuf gaas inta aanan soomaaliya u gudbin aan dib idinkugu celiya dhankaas iyo dhadhaab waxaa weli socoto bixinta kaararka aqoonsi ee kenyaanka dhowaan laga saaray hannaanka hay-adda qaxootiga u n h c r iyadoo guddoomiye xaafadeedyada lagu wargeliyay in haddii aynan saddex cisho gudahood ku bixin sharciyadan shaqada laga eri doono maxamed baaruud xuseen ayaa mar kale noo warramaya guddoomiyayaasha xaafadaha ama jiifafka deegaanka dhadhaab ayaa loogu baaqay inay dhammaan qaybiyaan aqoonsiyada ay hayaan dadweynahana la gaarsiiyo guddoomiye ku-xigeenka dowladda dhexe u qaabilsan dhadhaab kulow xaaji ibraahim ayaana sidaasi faray jiifafka deegaanka dhadhaab
amar dawlad waxay idinku siisay hours three days kibaandhayaashan haddaad qiibini waysaan koofiya idinka adhuursanaya waa inaad ogaataan ingiya jiif waxii jiif meesha jooga kulli amar qaata
ku-xigeenka jiifka dhagaxley location xasan maxamed xasan ayaa sheegay inay meel fiican u marayso qaybinta aqoonsiyadii dhowaan lasoo gaarsiiyey dadka galay faraha qaxootiga laga saaray islamarkaana ay ku mashquulsan yihiin gaarsiinta adeegan dadkii lahaa
maanta la labo ayaan kibandhihii bixinaynaa dadkiina way way qaateen aniga ahaan locationkayga dhagaxli sublocation dhagaxli waxaa qaadatay eh, ilaa iyo boqol iyo xogaa boqol iyo konton iyo xogaa way qaateen kibaanahan ii soo gaarayna wuxuu ahaa laba boqol lixdan iyo labo inta hadda imaatay En, aad iyo aad bay dadku u faraxsan yihiin dhanka kale wuxuu shacabka ugu baaqi inay soo doontaan aqoonsiyadooda islamarkaana ay qaataan kaarka codaynta dalka waxaan ugu baaqayaa dadweynaha locationkayga joogo oo faraha qaxootiga galeen oo dhammaan kibaandhahoodii heleen kibaandhihii listii meel walba ayaan dhignay waana maaragtay si ay dadkii u arkaan ay u imaadaan oo ay kibaandhahooda u qaasaan waxaan codsanayaa waxaan codsanayaa mar walbo inay noo imaadaan dadkii waan joognaa habeenii dhaar inay noo imaadaan kibaandhahoodina ay qaataan En, waxaa kaloon ugu baaqaynaa dadka inay maaragtay kibaandhaha markay qaataan oo gacanta aan ka gelino inay waxaa socdaa kuuragoyntii Way- way socotaa inaan waxaan ugu baaqaynaa inay kuuraha goostaan si ay oga qayb galaan en, maaragtay mar alla markay doorashada imaato codeynta waddanka waxaan maaragtay ugu baaqaya dadweynaha madaxweynaha juhdi dheeraad uu bixiyey wuxuu wuxuu u soo celiyay xorodoodii ayagoo fara qaxooti galeen waxay ugu hiilin karaan maanta rabitaanka madaxweynaha inay kuuraha goostaan rabitaanka madaxweynahana ay ka dhaweeyaan taasna waan ugu baaqayaa waxaa kaloon u mahad celinayaa aad iyo aad ugu mahad celinaya ilahay baa mahad iskale ilaahay kasta kow dadkii juhdi dheeraadka ku bixiyey dadkan muddada dheer rafaahsanaa oo mas-uuliyiintii ugu horeyso dr maxamed daahiye area m p oo wakti badan iyo juhdi badan geliyay arrinta iyada aad baan ugu mahad celinaya dadkana aad bay ugu faraxsan yihiin inay maxamed baaruud xuseen warbaahinta star dhadhaab
wararka gudaha soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee ka dhaca caalamka ka dhegayso star f m
iminkan soomaaliya maxkamadda ciidamada qalabka sida qeybta kow iyo labaatanaad ee galmudug ayaa maanta u fadhiisatay dhegeysiga iyo go-aan ka gaaridda dacwadda loo haysto ee dable xooge cabdiraxmaan cabdulaahi axmed tuuxow oo loo yaqaano taagane waxa uu askarigan ku- ka tirsan yahay guutada siddeed tobnaad ee ururka lixaad ee gorgor waxa uu ku eedeysan yahay dil xerada ciidamada gorgor ee duleedka magaalada dhuusamareeb lix iyo tobankii bishii dhiseembar ee sanadkii hore lagu geystay alla u naxariistee marxuum ex dable xooga nuurdiin deeq maxamed oo isna xeradaasi ka tirsanaa gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee qeybta galmudug gaashaanla dhexe cabdulaahi abukar ayaa eedeysanaha weydiiyey jawaabtiisa la xiriirta eedeymaha xafiiska xeerlaalinta ee maxkamadda ciidamada waxaa lagugu eedayahaa marxuum nuuraddiin deeq maxamed in aad xabad ku dhifan isaga oo kaala tirsanayo ururka gorgor saddex jawaabood midood ayaa kuu furan eeddaas laygu eedeeye oo ah dilka waan galay ma gelin doodan ka qaba
kiiskan ayaa dhanka kale caddeeyey in eedeysanaha dilka uu si ulakaca u geystay si kasta inuu u dilay waxaa kuu caddaynaysa goobtii uu shaqada ka hayay uu ka fakaday ee laga soo qabtay goob kale qalabkii uu lahaay uu ku tuura meel cidlaa maxuu la fakaday hadduusan kiisa geysan waxaa kaloo noo caddeeyey markhaatiyaasha in uu markii ay wada hadleen uu aaday wuxuu kaloo caddeeyey oo qaraalkiisa ka mid ah inuu afar tillaabo u jiray marxuumka markuu geeriyooday
xeerlaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qeybta galmudug ayaa dalbaday in eedeysanaha la mariyo ciqaab u dhiganta dembiga lagu soo eedeeyey
intaas waxay caddaynayaan marka iyo qiraalka edeysanaha uu ka qortay maxkamadda horteeda ayadoo cid qasbin cidu jujuubin oo uu soo jeedo oo maskaxdiisa iyo jirkiisa uu fiifiyo yahay in marxuum ka dhinta allah u naxariistay gacantiisa uu ku baxay oo gacantiisa uu ku tegey sababtoo ahna markii wax laga weydiiyey wuxuu yidhi aniga asi waxaan isku jirnay saddex tilaabo qoriga xabadaha ka dhacayna keygu ahaa baroobada xabadda ugu dambaysana ishaasi kaga dhacday goonkeeda oo salka hoostiisa ah waxayna ka baxday jagada sida aad ku arkaysaan sawirka marxuumka
waa tahay codadka haddaan intaas uga gudubno gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee qeybta galmudug gaashaanla dhexe cabdulaahi abuukar xasan ayaa soo xiray gunaanadka garmaqalka dacwadda wuxuu ku dhawaaqay xukunka maxkamadda ay go'aamisay oo ah in ee, dable xooga dalka cabdiraxmaan cabdulaahi maxamed tuux oo loo yaqaana taagane uu yahay dembiile geystay dil laguna xukumay shan iyo toban sano oo xabsi ciidan ah iyo boqolaal iyo aan idhaahday boqol halaad oo ah magta marxuumka la dilay maalmihii lasoo dhaafay maxkamadda ciidamada qalabka sida qeybta kow iyo labaatanaad ee dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug waxaa la horkeenayey ama la horgeynayay askar ku eedaysan dembiyo kala duwan guddiga hirgelinta doorashooyinka ee heer dowlad goboleed ee maamulka koonfur galbeedna wuxuu soo saaray jadwalka doorasho ee shan ka mid ah kuraasta golaha ee shacabka oo uu sheegay in halkaasi lagu qaban doono soddonka bishan wasiirkii hore ee wasaaradda arrimaha diinta ee awqaafta ee dowladda soomaaliya cabdiqaadir sheekh cali bakhdaadi ayaa go-aan siyaasadaysan oo micno weyn aan ku fadhin ku tilmaamay mowqifkii golaha wasiirada ee soomaaliya ay shalay xukama jiraan uga soo qaadeen in sanadkii labada kun toddoba iyo tobankii ururka o n l f loo aqoonsaday argagixiso cabdiqaadir bakhdaadi oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa yidhi go-aan iska siyaasadeed weeye wakhtiga lagu soo aadiyeyna uusan wax munaasabada uu leeyahay aynu jirin dib baad u raaci doontaa faylka cabdikariim qalbi dhagax dadka ugu horreeya gacanta ku hayay anigu ahaa guddoomiye jawaarey iyo rag guddi ahaayo anigu aan ka tirsanaa weliba olole ha ugu weyn macal baasaboorkiisii soomaaliga ahaa baan guddigii dhex keenay sarkaalka markuu ahaa raggii xukumayay baa maxaan ku dhahdaa aan la soo hadalsiiyey guddigii intaasoo dhan procedure wadaniyadeedu extreama wayna duuban tahay bannaanka maalintan soo istaagay oo allahuma ini beri ka lahaa arrintaas ayadaa marka baarlamaankii soomaaliyeed ee markaas jiray baa go-aan ka soo saaray xukuumaddiina buriyey go-aanadeedii waxayna dee maanta xukuumad waagaas shaqaynaysay go-aanadii ay qaadatay siyaadahay siyaasadahay ku salaysay horta waa isbedeleen
waa tahay codkada intaas uga gudubnay iminkana dhanka caalamka ciidamada militari ee dalka burkina faso ayaa lagu soo warramaya inay gacanta ku dhigeen madaxweynaha waddankaasi rock mark christian kabore christian kabore aan idhaahdee wararka ayaa kusoo beegmaya kadib markii ciidamada oo amar diido sameynaya ay horey u bartilmaamaysadeen xorooyin dhowra gelinka hore ee shalay ay ahayd markii la maqlay isweydaarsiga rasaasta inkastoo dowladda burkina faso ay xilligaasi beenisay in militariga uu talada dalkaasi la wareegay dowladda isutag imaaraadka carabta waxay sheegtay inay gacanta ku dhigtay laba gantaal oo la rumaysan yahay inay soo tuurtay kooxda xuutiyiinta ee kasoo horjeeda dowladda yeman wararka intaasi ku daray in gantaaladan sidoo kale lagu bartilmaamaysaday boqortooyada sacuudi carabiya hanaanka difaaca hawada ee boqortooyada ayaa laga soo xigtay inay qabteen oo ay soo rideen gantaal lala damacsanaa dhanka koonfureed afhayeen u hadlay kooxda xuutiyiinta ayaa sheegay inay gantaalada ridada dheer ku bartilmaamaysadeen imaaraadka iyo sacuudiya inkastoo uunan faahfaahin dheeraad a bixin ugu dambeyntiina madaxweynaha dalka armeniya amen sarkishan ayaa lagu soo warramayaa inuu xilkiisi iska casilay tallaabadan ayuu qaaday tallaabadan uu qaaday ayuu u aaneeyey in uunan saameyn lahayn wuxuu sheegayaa in dastuurka waddankaasi uunan madaxweynaha siin awoodo uu ku samayn karo uu ku saameyn karo xaaladaha kala duwan warkii duhurnimeed kala socoteen idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari xildhibaan eeginta anigu waa mawliid maxamed shuuriye ayaa warka idinla socodsiinay yuusuf aan noo farsamay inaad ku mahadsantihin dhegeysigiin ciddu warkaas waxay idinku wadaalacan kartaa barta internetan ku leenahay cinwaankeedan uu yahay w w w star f m c o k e